wallahi dee mas-uuliyadda noocaase dee dabcan annagu mas-uuliyadda dhinac baan ku leenahay de dalkaan mas-uulka nahay mas-uuliyadda iyo xilka ummadda soomaaliyeed ee loo dhiibatay awgeed yaa mas-uuliyaddaas ee aada noo noogu dhaceysaa dowladda soomaaliya haddii aan nahay laakiin xaqiiqada dhabta ay jirta waxay tahay dee dalkii duruufaha ka jira ayaa keenay dadkaani dalkoodana ma necba dadkoodana ma jira waalidiintooda guryahooda iyo dahabkooda uma ayan gedin caruurtooda inay badda ku halliganto laakiin duruufaha soomaaliya ka jira ayaa keenay duruufaha soomaaliya ka jirana sida waxaas looga baxa now duruufaha soomaaliya ka jira inteeda badan waa dhaqaalo hadda wax dadka u cararayaan dhaqaalo waa haddaan kaa dhex galo waa shaqa la-aan baa laleeyahay cidda shaqada ugu badan bixisana waa dowladda federaalka idinkina shaqa laydikama helo maxaa ku daweynaysaa taa dowladda federaalka intay awoodi karta shaqa way bixisaa maanta soomaaliya cidda ugu badan wax shaqaaleysa loo shaqeeya waa dowladda laakiin inta hadda ay bixisaa ka badan awoodeedii baanay lahayn laanna qofka markaas shaqaaleysa xuquuq uu leeyahay haddii xuquuqdiisa aan heli karin kuwa hadda aan shaqaalaynay oo ama ciidanka amniga ha ahaadaan ama shaqaalaha rayidka ha ahaadaan ayaa dowladdu la daalaa dhacaysaa muxuu ahay xuquuqdooda sida shawelideed saddexdii sano afartii sano lasoo dhafaa dhaafayna wayse way saddex jibaarmeen shaqaalaha dowladda oo way afar jibaarmeen aada iyo aad ayay tiradooda u badatay haddee waa intay kari karto dowladda laakiin dee dadka soomaaliya dalka soomaaliya waad garanaysaa boqolkiiba toddobaatan in ka badan waa dhalinyaro soddon sano ayaa da-dooda ay ka yar tahay dadkaasi marka nisbada ay ka yihiin waa malaayiin waay maaha boqolaal kun xataa maaha dhammaantood dowladdu ma shaqaalayn karta laakiin duruufo dadku ay shaqo ku helaan inay abuurto oo ah amni iyo degenaanshiya iyo sharci iyo kala dambeyn ayay dowladdu aada iyo aad ugu mashquulsan tahay kaasoo dee labaatan sano ka badan soo hadlaysnaan muddo saddex sano afar sano laguma dhamaystiri karo laakiin waan qiraynaa fursadaha dalka ka jira oo yar awgood ayaa keentay dhibaatadaasi